maleeshiyaadka ururka al-shabaab ayaa sheegtay mas-uuliyadda weerarkii xalay lagu dilay saraakiil ka tirsan biliiska magaalada muqdisho dhinaca kale waxaa qaraxa si xoogan u cambaareeyay madaxda dowladda soomaaliya cabdicasiis barrow ee warbixintan muqdisho ka soo diray lix qof oo ay ka mid ahaayeen saraakiil ka tirsan ciidamada booliiska soomaaliya ayaa ku geeriyooday lix ruux oo kalena way ku dhaawacmeen qarax xalay fiidkii ka dhacay saldhigga degmada waaberi ee gobolka banaadir qaraxa oo ahaa mid aada u xoogan oo laga maqlay meelo badan oo ka mid a caasimadda soomaaliya ayaa waxaa fuliyey sida laamaha amnigu ay sheegeen qof isku soo xiray waxyaabaha qarxa oo galay saldhigga waxaa dadka ku dhintay ka mid ahaa taliyihii saldhigga la weeraray gaashaanle axmed cabdulaahi baashane iyo sidoo kale gaashaanle cabdibaasid maxamed cagey sidoo kalena waxaa ku dhaawacmay saraakiil iyo ciidamo kale oo booliisa dadka ku dhaawacmay qaraxan ayaa la geeyey qaar ka mid a isbitaalada caasimadda oo hadda lagu baxnaaninayo afhayeenka booliiska soomaaliya sadiiq doodisha ayaa warbaahinta u sheegay inay sii xoojin doonaan amniga caasimadda soomaaliya ee muqdisho waxay ahayd tobankii dambe ee bisha ramadaan iyadoo dadkii ay afureen oo la iska fadhiyo meesha ayuu ku yimid qofka naftahaligaha ah oo qarxiyey naftiisa haligay naftiisa iyo nafta dad kale on waxba ka galabsanin waa tobankii bishii dambe ramadaan waxaan ilaahay subxaana wa tacaala u weydiinaynaa inuu u naxariisto intii ku dhaawacantana ilaahay u boogadhayo saas oo kaleeto dadka meesha wax ku gaareen tira ahaan waa ilaa lix qof oo dhimasho ah iyo lix dhaawaca oo iyo qofkii naftihaliga ahaa oo naftiisa qarribay lixdaas dhimashada ah waxaa ku jira taliyihii saldhigga boliiska degmada waaberi ex gaashaanle axmed cabdulaahi baashana ilaahay naxariistii janno ha siiyo sidaasoo kale ex gaashaanle cabdibaasid maxamuud cagey oo ahaa taliixigooyinkii hore oo qaybta welioo cadde ayaa isna ku dhaawacmay qaraxa qofkii nafahaligaha uu la soo beegsaday intaasi waa inta dhimashada ah dhaawacyadana waxaa kaloo ku jira xubno kale oo ka tirsan ciidanka si taliixigeenka qaybta boliiska welioo cadde oo isna dhaawac ah iyo saraakiil kale oo laba ilaa saddex ah marka dhimashadu waa lix qof dhaawacuna waa lix kale waxaan ilaahay subxaana wa tacaala u weydiinaynaa inuu naxariistii janno siiyo oo dhammaantood u naxariisto saldhigga la weeraray ayaa waxa uu ku yaallaa goob aad u mashquul badan oo ku dhow ganacsiyo habeenkii ay ku xiran yihiin macaamiil badan waxaana qaraxan uu dhacay xilli dad badan ay isku diyaarinayaan ciidda oo waddada maka almukarama ay tahay mid aad u saxmada cabdicasiis barrow v o a muqdisho